Dhalinyaradan walkubaradaasi jaamacadaha iyo iskuullada degmada gaalkacyo waana ka midowtay ururkay silaqaan iyo afuriin sameeyeen soddon iyo shan qoys oo danyar eh aana soon isku jiran agoon waayeele iyo bogtaal deeqdaan dadkan la deersiiya dhalinyaradan ha ku aruuriyeen bulshada qeybashaal gedisana siyo kaalin ku qaadan aabyoka dadka tabaalaysana waxaana ku mid dhalinyarada ururkan iyo weliba yoomahanageena qof walba ka qeyb qaaday afurinta sida iskuullada jaamacadaha iyo ganacsatada iyoona sheegeen in arrintan ay ka dhaliiday kulid markii u argeen duruufta deegaanka ku jarta waana sii wadi doonaan caawiyoka dadkana waxaa saakay meeshaani insha allah hadduu lahayd mo aan anoo ku hadlaya urur magaciisa loo yaqaano isxilqaan ururkaasoo ka kooban guluub dhallinyaro ah guluubkaas dhallinyarada ah wuxuu ka koobnaa doonaa rag iyo dumar waxaana ka soconnaa bahda waxbarashada ee deegaanka kalkacyo haddaan nahay ardo jaamacadeed iyo haddaan nahay arday iskool intaba walaalayaal ururka isxilqaan wuxuu isku soo xilqaamay bishaan barakeysan dhexdeeda inaad dadkaas maskiinta ah ee afurka a haysan suxuurta a haysan si ilaahay dartiisa ah magaalka iyo ardada a ugu galno iyo bulshaweynta wixii aan ka soo qaadnona aan si wanaagsanoo ilaahay dartiisa aan u bixinno dadka waxaa ka soo xulnay qaybaha kala duwan ee deegaanka magaalada gudaheeda iyo daafaha magaalada intaba kasoo wada xulanay dadka markaa soo xelinaynay waxaa u tegaynaa goobahooda u tegaynay waxaa weydiinayna su-aalo furan oo ay kamid yihiin marka horaa u tagna waxaa u sharxayna waxaa nahay sidaa u soconno kabacdi waxaa weydiinaynaa xaaladooda nololeed iyo siday tahay qoyska cidda u shaqayso iyo waxyaabaha ama inkamka soo gala iyo sida uu ramadaanka u saameeyey dadka waxaa u sheegaynaa keliya inaan nahay arday qaybaheeda kala duwan su-aalahaas markay noogu jawaabaan kabacdi nambarka iyo magaca ka qornayni dib ay u xiriirinay meelaha tagna waxaa ka mid ahaa deegaanka xaarxaar kaalkacyo gudaheeda bulbishaaro ilaa hormar intaba waa tagnay waxyaalaha aad kula yaabna waxaa ka mid ahaa waxaa la kulanay qoys xilligaas la taagan yahay oo ah xilli afur dabka u saarnaa baasto dhan hal qof wuxuuna in ka yar baa u saarnaa markaa weydiina mee qofaa lagu con rabaa waxay noo sheegtay ilaa afar qof inay ku con rabaan dad sooman oo xalay aan suxuuran xilligaas la taagan yahan waxay dabka u saarna waxaan dhammayn tumin nolosha ka jirta deegaanka kaalkacyo ama daafaha deegaanka waa nolol aad u liidata ugu dambeyn ururkeena ama dhallinyarada deegaanka wax u baratay waxaa u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala oo na waafajiyey inaan meeshaan iskugu imaanno sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ardayda jaamacadaha iskuulaadka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sidoo kale dadkii ku faa'iidaystay deeqdan raashinka ayaa kumahanageen iyo nandocayana dhallinyaradan barnaamijka afurinta iska hilqaameen weli kale iyo dalbidna inti la taageera dadka kale ee tabaalaysana
wiilasha sharafta leh iyo hay-ada kayrka iyo tolka waxna siiyey oo u mahad celinaynaa ilaahay qayr ha siiyo cadaabtina allaha ka xoreeyo meeshii qayrku ka yimidna ilaahay waxaan ka baryayna qayraa goyn ilaahay inuu siiyo sharaf iyo ciiso dhammaan raggaas iyo hay-adda iyo dhallinyarada iyo tolka wax noo soo aruurshayba cadaabta allaha ka xoreeyo cibaado wadaana allaha siiyo waana casuubeen waana wana wanaajiyeen waana soo dhoweeyeen si sharaf lahay noo ilaahay hw dambi dhaaf oo afurkana siiyey oo haddii la kuu idmahayo afurkaasna siiyey waa u mahad celin waa u mahad celina boqolkiiba boqol waa u mahad celin sii jidha oo joogta allaha ka dhig wiil iyo gabar kuwa wax waayen allaha ka dhig kuwa qayr ilaahay siiya allaha ka dhig ilaah waa ku baryaynaa mawtaadkoodii sii gaarsiin shafeec khayraad sii safeec ilaahay baas ilaahay loo dhuray xag ilaahay laga soo dhuray ilaahu sii ilaahu sii annagana ilaahu noo dambi dhaaf cadaabkiina naga xoree cibaado wanaagsanna na sii camalka lagana suub ilaahu baryahaadan ku ilaahu baryahaadan ku jiro waa soomannahay oo bashaaradu waa dhacaysaa samadaa laga amiishaay samadaa laga amiishay allahuma salli calaa sayyidina maxamed